guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka soomaaliya ayaa kulan wadatasha la yeeshay ururada siyaasadda dalka iyagoo kaashanaya bulshada rayidka iyo hay-adaha kale ee ay khusayso ujeedka wadatashigan waa in la helo talooyin iyo aragtiyo lagu daro xeerka muhiimka u ah doorashooyinka qof iyo codka la filayo in ay dalka ka qabsoonto qaar ka mid a xubnihii ka qayb galay kulankani ayaa ka hadlay dareenkooda
waxaan rabaa inaan halkaan ugu mahadceliyo guddiga doorashooyinka madaxa bannaan sida dadaalka leh oo dadnimada leh oo cadaaladda ku fadhida oo isxilqaanka ah oy ugu soo diyaargaroobeen inay ururada siyaasadda dalka ka jira maanta ay ula wadaagaan nuxurka ujeedka doorasho qof iyo codod dalka inay ka dhacdo waxaan leeyahay shacabka soomaaliyeed ku ciilbax gacantaada iyo maskaxdaada dooro qofka aad xisbiga aad jecesha iyo qofka muwaadinka soomaaliyeed ee runtii ka naxaya dalkan soomaaliya u naxaya shacabka soomaaliyeed u naxaya dhulka u naxaya mataqaanaa cir iyo dhul iyo badba u naxaya dooro codkaaga ku dooro run ahaantii maanta meeshan waxaa ka dhacay wax wanaagsan oo cid kasta oo maanta islahayd doorasho dalkan kama dhici karto waxay arki karaan inta mudakiriin siyaasiyiin yacni maaragtay soo xaadirtay halkan oo ururo siyaasadeed ah oo diyaar u ah in ay doorasho qof iyo cod ah dalkan ay ka dhacdo oo aanay u baahnayn iyo qabiil wax ku qaybsi iyo qorikufaan laga gudbay ayaa maanta yacni indhuhu shan u yihiin aad iyo aad baan ugu faraxsannahay uguna mahad celinaynaa guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xafiiska diiwaangelinta xisbiyada gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan ayaa isnaha u jeediyey ururo siyaasadda ee sida ku-meel gaarka ah in ay noqdaan ururo buuxda si ay uga qayb galaan doorashooyinka maalintii shahaado aan idinsiino ood noqotaan urur rasmi ah waxaad tihiin real stakeholderka soomaaliya siyaasadda dooda ugu weyn oo siyaasadda soomaliya idinka hagahaya hal stage idin dhiman inaad noqotaan xisbiyada qaran oo waaweyn laakiin maalinkii shahaadada laydin siiyo oo shuruudaha ay soo buuxisaan xaqa waxaa u leedihiin inaad soomaaliya siyaasaddeeda jihaynta qayb ka qaadataan annagana taasaan diyaar idin kulannahay waxaan rabnaa maadaama ay tihiin rugcaddaa siyaasiyiin u badan dalka jecel raba dalka inay siyaasaddiisa hagaan inaan maanta ka faa'iidaysanno konfarensigan dood wadaaggan qaabka ugu fiicana u noqon lahaydeen urur rasmi ah iyadoo sharciga iyo qawaaniinta dalka u dhegan aan dhinac marin insha allahu tacaala guddiga doorashooyinka ayaa waday bilii ugu dambeeyey kulamo iyo safro ay ku tegayeen gobollada dalka si loo hormariyo doorashooyinka qof iyo codka ah